فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلى bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xiliyadan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan caawa waxaan idinkugu soo gudbi doonaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo bogaadisay weerarada barakeysan ee qudus lagu xoreynayo ee yahuudda lagula jiro ee duufaanul aqsa waxaan idiin soo gudbi doonaa bayaan ka soo baxay hogaanka sare ee mujaahidiinta al-shabaab in ka badan toban askari oo ka tirsan dowladda federaalk oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalo qaraar oo maanta ka dhacay gobolka shabeellada dhexe faahfaahin ayaan idinkaga haynaa sidoo kale waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa kow falkan inuu yahay fal tuugnimo labo in laga qaado waa xukun maxkamadeed maanta laga fuliyey magaalada tiyeglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaan idiin soo gudbi doonaa garsoore fagaarahaas kusoo bandhigay nin loo haysto fal xatooye ah oo gacanta goobtaasi looga jaray Een, afar boqol aan ahayn maanta waxaa ka joogto caawa aan kula hadlaayo een, boqol iyo toddobaatan qofood maleeshiyaadka dowladda federaalka la dagaalgeli jiray oo baxsadkooda sii xoogaystay waxaan idiin haynaa xogta maleeshiya hor leh oo xidhyaha jabsaday kadib dayacaad ay sheegeen inay dowladda federaalka kala kulmeen yacni xaqiiqatan waa khuraafaad iyo been iyo marin habaabin sheegashada ah in kooxdan iyo nimankan iyo amisom iyo askarta shisheeye ee waddankan joogtaa maxay tahay sababta hay atamis isu barbardhigeen taageerada uu maraykanka siiyo dowladda federaalka iyo kan yahuudda uu siiyo aqoon-yahan si qoto dheer uga hadlay duulaanada lagu qaaday wadamada islaamka ee huwan magacyada kala duwan ayaan barnaamijka caawa idinkugu soo gudbi doonaa xubinta caafimaadka oo caawa qodob muhiim ah aynu kusoo qaadanayno ayaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah u diyaargarooba isagoo dhammaystiran دين عظيم هو السامي
waa hagaaga waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa dagaalo qaraar oo maanta gobolka shabeellada dhexe ku dhex maray ciidamada mujaahidiinta al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalka dagaaladaasi waxay ka dhaceen deegaanka califool dheere kaasi oo hoostaga magaalada mahday waxaa qayb ka ahaa ciidamada shisheeye waddanka kusoo duulay iyo sidoo kale diyaarado shisheeye ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta waxay dagaaladaasi ku jebiyeen askarta dowladda federaalka iyo sidoo kale gulufkii la socday toddoba askar oo ka mid a ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu dilay shan kalena waa lagu dhaawacay هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
barnaamijka dhuuxa wareysyada ayaad ula dhegeysaneysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuu idinkaga imaanayaa qodobo kale ayaa idinku soo maqan markaana waxaad kusoo dhawaataan xubinta caafimaadka habeen walba waxaan su-aal muhiim ah ku weydiinaa doctor qorax cabdulqaadir oo ah dhakhtar soomaaliyeed أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax waxaa jira dad badan oo aaminsan haddii hilibka la cuno ama caanaha la cabo in laga qaadayo cudurka boroseelaha aan kuugu sii daray dadka qaar waxa ay ka go-een hilibka ariga iyagoo sheegaya in boroseele ay ka qaadayaan marka ma sax baa oo hilibka oo dhan iyo caanihii miyaa la iska dhaafayaa bismillaah waa mahadsan tahay brucellosis cudurka la yirahdo waa cudur jiro waa cudur zoonotic disease ah ama laga qaado ama xoolaha ku dhaca animalska ku dhaca waana cudur la yaqaano caana cudurkan marka wuu ka imaan karaa xayawaanka laakiin waxaan faahfaahinayna qaabka uga imaan karo cudurkan waa laga qaadi karaa geela hilibkiisa lo-da ariga waa goormee waa markaan la karkarin ayagoo cayriin ah cayriinkana soomaalida kuma cunaan etoobiyaanka oo kale ku badan oo cayriin ku cuna marka soomaalida cayriin kama qaadaan ilaa ma ogiya gabar hilibkii gacanta ku hayso gacmaha aan dhaqanin oo hilibka dee gacmo gacmaysay kadibna toos u cuntay gacanta ku cuntay raashin ku cuntay ama weelash ku dhaqday waa suurtagal saas laakiin ma jirto hilib ari iyo hilib geel iyo hilib lo- looma kala saarayo haddayba la kariyo lagamana qaado dabkaa dilaya waxaa kaloos jira caanaha ayagana caanaha ayagana waa lamid caano geel caano lo-aad caano ari kulli waa laga qaada haddaan la karkarin laakiin haddii la karkariyo oo weelkii saaka lagu keenay aan dib loogu calinin weelka lagu karkariyey laga cabo weelkii saaka lagu keenay aan dib loogu calinin taasi waxaan isleeyahay ayadana waa hilibkii oo kaleeto lagama qaado marka ummadda ha cunay hilibka geela lo-da ariga caanaha ha cabeen laakiin laba mid hilibkan ha lasa karkariyo dabkaa dilaya hilib ari a keenaya keliya ma jirto hilib ari keliya ma keeno lo-da way keentaa geela way keentaa laakiin waa goorme waa haddaan la isa karkarin caanaha lo-da sidoo kale iyo ariga lo- geela waa isku mid kulli waa in la karkariyo haddii nidaamkaas la maro insha allahu tacaala waa kulli waa lagu cuni karaa وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو waa hagaag qeybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan ku jirnaa mu-asasad alka taayib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay maanta faafisay bayaan ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo ciwaan looga dhigay bogaadinta duulaanka duufaanul aqsa bayaanka oo dhowr beej ka kooban ayay mujaahidiintu waxay garab istaag xoogan u muujiyeen muslimiinta reer falastiin bayaanka waxaa inoo aqrinaya maxamed cali aadan mu-asasada warbaahineed ee alkataayib ayaa baahisay bayaan ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo ciwaan looga dhigay hambalyada iyo bogaadinta qaswada barakaysan ee duufaanta al aqsa oo markii ugu horeysay mujaahidiinta bariga afrika ay kaga hadleen howlgalka ka socda dhulka la heysta ee filistiin horudhaca bayaanka waxaa lagu yidhi waxaa mahad iska leh allah casa wajalla oo kitaabkiisa ku yidhi واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم
naxariis iyo nabadgelyana nebi maxamed korkiisa ha ahaato kaasoo yidhi waxaan jeclaystay in allah dartii la ii dilo kadibna la isoo nooleeyo kadibna la ii dilo kadibna la isoo nooleeyo kadibna la ii dilo intaasi kadib waxaa ina soo gaaray wacdaraha howlgalka duufaanta al aqsa oo ay la socdaan takbiirta tahniyadda iyo hambalyada noomana cuntanta mowqifkan guusho weyn la gaaray yahuuddana uu allah u carooday murugada iyo dulligana u kulantay yahuudda iyo walaalahooda saliibiyiinta inaan dib uga dhacnay inaan walaalaheenna muslimiinta filistiin u hambalyayno uguna tahniyadayna qaswadan bishaarada xambaarsan oo aan salaan u dirno dhammaan geesiyaasha haliyeeyada iyo muraabidiinta ribaadka kaga jira dhulka barakaysan dhammaantood waxaan leenahay alla kheyr ha idinkaga abaalmariyo ummadda islaamka hana idinkaga mahadnaqo jihaadka iyo howsha wanaagsan ee aad qabateen waxaad shaafiseen quluubta muslimiinta muslimiinta meel weliba oo ay joogaanna waxa ay ku farxeen inaad gacanta la gaarteen oo aad ka qisaasteen sahayiinada mujrimiinta ah islamarkaana dhadhansiiseen cadaab xanuun badan maadaama gacmahooda qurunka ah ay sanado badan ku geysteen xadgudubyo iyo colaad ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaanka oo sii socda waxaa lagu yidhi inagoo daawanayna falcelinada caalamiga ah ee qaswada duufaanta al aqsa waxaan aragnaa sida ay saliibiyiinta maraykanka yurub iyo dhul kasta oo uu saliibku ka taagan yahay asnaamtana lagu caabudo isugu raaceen taageerada yahuudda xadgudubka badan iyo in faldembiyeed laga dhigay qaswada halyeynimada leh ee sharafta badan argagixisa iyo xagjirnimana lagu shaabadeeyo waana dhaqan ay had iyo goor leeyihiin in iska dhicinta cadowga horarka ah ay ku tilmaamaan argagixisanimo jihaad kasta iyo iska caabin weliba oo lala galo gumaystayaashana xagjirnimo ay ku sheegaan mowqifkan ay isku raaceen xukuumadaha iyo dowladaha gaalada ah ee ah in la taageero yahuudda ayaa caddeyn muuqata u ah in kufriga uu yahay hal diin murugadooduna ay farxaddeenna tahay farxaddeenana ay murugadooda tahay reer galbeedka gaalada ah iyo rabiibadooda loogu yeero israa'iil marnaba ma filaynin inay la kulmi doonaan darbadan gilgishay kayaankooda dhiciska ah ee ay ka dhiseen dhulka muslimka ee filistiin muddo hadda laga joogo toddobaatan iyo shan sano islamarkaana ay ku garab taagnaayeen kolonyo taageero xiriir ah iyo tanan maalgelin aan xadidnayn ugu dambeynna camaliyada duufaanta al aksa ayaa fadeexaysay bannaankana soo dhigtay dacfiga iyo taagdarrida kayaankan waxaana ku dhaboobay hadalka allah ee ah مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab laguna hambeliyeyey howlgalka weli socda ee duufaanta al aksa waxaa sidoo kale lagu yidhi kayaanka suhyuuniga ee qurunka iyo gumaysiga ah islamarkaana ku hoos jira ilaalada nidaamka dawliga ee kaafirka ah waxa uu kibir iyo isqaadqaad ka waday dhulka muslimka ee filistiin isagoo cadaab daran dhadhansiiyey dadka halkaasi ku nool beesha caalamka ayaana si xishood la-aan ah ugu sacabatumaysa oo difaacaysa islamarkaana siinaysa salaaxiyaad iyo waxa loogu yeero sharciyad dawli ah waxaana barbar socda boob dhammaystiran oo lagu hayo xuquuqda shacabka muslimiinta ee filistiin isagoo la addoonsanayo oo la dulminayo la boobayo dhulkiisa lana qalloocinayo taariikhdiisa lana tirtirayo jiritaankiisa inkastoo taageeradaasi ay tahay mid ballaaran oo weyn haddana maanta waxba uma tarin yuhuudda wacdaraha ay dhigeen wiilasha dulmidiidayaasha ee reer filistiin ayaana fadeexeeyey dacfiga yuhuudda waxa aynana xusuusiyeen hadalka allah casa wajalla قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين
iyadoo la tilmaamaya ahmiyadda howlgalka duufaanta al aksa iyo halka ay ka taagan yihiin muslimiinta waxaa lagu yidhi bayaanka kasoo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalkan lagula jira yuhuudda mujrimiinta ah ma ahan dagaal ay ku jiraan oo keliya kooxaha islaamiyiinta ee filistiin balse waa dagaal ay ku jirto guud ahaan ummadda muslimka ah muslimiintana waxaa la gudboon in wax weliba ay awoodaan ay ku taageeraan mujaahidiinta dagaalka kula jirta yuhuudda iyo xulafadeeda gaalada iyo munaafiqiinta awoodda ay ummadani leedahay waxa ay ku xiran tahay awoodda ay leeyihiin huquurta jihaadka sharafkeedana waxa uu ku jiraa taageerada ay siinayso howlgallada jihaadiga ah ee ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah iyo gumaystayaasha ayaa lagu yidhi bayaanka ummadeenna muslimka ahay ku taageer mujaahidiinta hanti iyo rag oo ku baxnaani ducada ha ka gaabinina inaad taageertaan muslimiinta filistiin shaam iyo meel weliba oo ay gacantiina gaarto si ay ummadeenna uga baxdo gumaystayaasha xadgudubka badan oo ay uga xorowdo haymanada reer galbeedka kaafirka ah oo ay u yeelato hoggaan ka dhimbil qaata nuurka shareecada allah iyadoo aanay jirin cabsi laga qabo dullinimo shirqool iyo duulaan intaba ayaa lasii raaciyey bayaanka kasoo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo walaalihiina mujaahidiinta bariga afrika ay hambalyeynayaan malaaximtan waaweyn ee ka socda filistiinta dhaawacan haddana waxaan idiin caddaynaynaa inaan idinkaga dibdhici lahayn goobaha nafuurka ee aad taagan tihiin haddii aan heli lahayn waddo aan idiin soo marnana idinkama soo habsaami lahayn laakiin waxaad ka jihaadaysiin falastiin annaguna waxaan ka jihaadaynaa dhulka bariga afrika indhahana waxaan ku haynaa baytulmaqdes quluubteennana idinka ayay idinla jirtaa cadowgiinna iyo cadowgeenna waa hal mid waxa ay isugu habarwacdeen ummadda muslimka ah waxa ayna iskula dardaarmeen inay ku xadgudbaan shucuubta muslimka ee ku nool bari galbeed koonfur iyo waqooyi annaguna waxaan ku jirnaa jihaad iyo inaan gaalada iska dhicinno allah idankiina ballanteennu waa barxadda al aksa annagoo takbiirsanayna oo towxiidka ku dhawaaqayna ayaa lagu yidhi bayaanka kasoo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab loogana hadlay qaswada barakaysan ee duufaanta al aksa ee ka socota dhulka la heysta ee filistiin gabagabadii waxaan xusuusinaynaa muslimiinta in waddada cisiga iyo sharafteeda adduun iyo aakhiraba ay ku jirto jihaadka waddada allah diyaargarowga iyo in cadowgooda la dagaalamaan lagana xoroobo wahniga mas-uuliyadana saaranna u qaadna ka ummad muslim ahaan oo diidan dullinimada gumaysiga iyo in la haysto allow noogu ilqabooji inay dib u soo kacdo ummadda islaamka oo dib looga taago dhulka sharcigaaga isbahaysiga gaalada iyo murtadiintana la jabiyo walaalaheenna muslimiinta ee ku nool falastiin waxaan xusuusinaynaa in gobonnimo weliba iyo xorriyad kasta ay leedahay wax loo huro waxa idinku soo gaaraya diintiina xorriyadiina iyo madax banaanidiinana alle ma dayici doono waa haddii la idinka helo ikhlaas iyo ixtisaab ee alle kaashada oo sabra guusha waxaa naga xigtay inaan saacad sabarno allaha ka aqbala shuhadadiina hana caafiyo dhaawacyadiina oo ha idinku ilhaamiyo sabar iyo waxa aad ku ilowdaan musiibada hana idinku taageero ciidan ka yimaada xagga samada ogaadana inaad ku jirtaan difaaca koowaad ee laga ilaalinayo baytulmaqdes annagu waxaan ka dagaalamaynaa soomaaliya indhahana waxaan ku haynaa baytulmaqdes allah waxa uu yidhi ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب يحب الظالمين
muslimiinta filistiin ayaa tan iyo maalintii sabtida waxa ay dhulka ay yuhuuddu haysato ee dhaca xeyndaabka qaza ay ka wadaan howlgallo waaweyn oo lagu gumaadayo yuhuudda xaaqidiinta ah ee toddobaatankii sane ee lasoo dhaafay halkaasi ka waday gumaadka kufsiga iyo qabqabashada iyo ku-xadgudubka dadka muslimiinta ah waxaana camaliyada duufaanta al aksa ay noqotay mid dib u soo celisay rajadii ummadda ay ka qabtay in mar un baytulmaqdes iyo masjidka barakaysan ee al aksa uu kusoo noqdo gacanta muslimiinta
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلام markaana aynu aadno dhanka iyo wilaayadii islaamiga ah ee bakool fagaaro weyn oo ku yaala magaalada tiiglow ee wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa maanta waxaa isugu soo baxay boqolaal dadweyne ah fagaaraha waxaa la soo istaajiyey ruux lagu eedeeyey inuu ku kacay falxatooyo ah kaasi oo goobta gacanta looga jaray waxaa lagu eedeeyey in goob mehrada oo ku taala deegaan hoosta degmada tayaglow inuu wax ka xaday qaadiga maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa fagaaraha wuxuu kaga dhawaaqay xukunka maxkamadda kasoo baxay ee lagu fulinayo axadkan ujeeddo xukun maxkamadeed waxaa yimid maxkamadda islaamiga walaayada bakool muddaci isxaaq xasan maxamed asigoo dacwo ka ah aadan isxaaq maxamed dacwadiisna waxay u dhacday sidetan aadan isxaaq waxaa iga jabsaday dukaankayga oo ku yaala tuulada gudo oo hoos tagta degmada tiyeglow xilli habeen ah wuxuu iga qaatay lacag iyo alaab kale ah mallaay malmalaato toosh laba quful oo ku xirnaayeen dukaanka oo iga burburiyey lacagda caddaanta uu qaatay waa lix milyan laba boqol labaatan iyo siddeed alaabta kalena qiimaheeda waa milyan laba boqol toban iyo siddeed waxaan ka qaatay lix milyan laba boqol labaatan iyo siddeed asagoo jiifo meel beer ah barkan lacagta xilli calaseey ah inta kalena wuu iga haystaa waxaan rabaa in la iiga qaado intaas kadib maxkamadda waxay jawaab weydiisay aadan isxaaq wuxuu ku jawaabay haah waa jirtaa in aan ka jabsaday dukaankiisa waana ka qaatay alaabtaas iyo lacagdaba waana iga qaatay lacagta isla habeenkii aan jibiyey dukaanka subaxeeda anigoo jiifo beer dhexdeeda oo ku yaalla dukaanka agdiis intaas kadib maxkamadda markii ay dhegaysatay dacwadii iyo jawaabtii ahayd qiraal una bandhigday sharciga islaamka waxay soo saartay xukunkan kow falkan inuu yahay fal tuugnimo labo in laga qaado hantada ku dhiman oo ah malyan laba boqol toban iyo siddeed saddex in laga gooyo gacanta midig maadaama uu oofsaday shuruuddii sarqida xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal almaraajic qowluhu tacaalaa fii suurati almaa'ida aayadda soddon iyo siddeedaad waasaariqu waasaariqatu faqdacuu eydiyahumaa jazaa'an bimaa kasabaa nakaalan min allah wallaahu casiizun xakiim wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam laa tuqdacu yaddu saariq ilaa fii rubci diinaarin fasaacid rawaahu muslim haddan xukunkia la tanfiidina wajazaakum allahu khayran wabilaahi towfiiq
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
waa hagaag barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaanu weli ku guda jirnaa isbahaysiga atimis la baxay kolkii horena la oran jiray amisom duulaankana ku jooga waddanka soomaaliya ayaa maanta si aan kalabalabayn lahayn wuxuu u caddeeyey mowqifkooda ku aadan dagaalka u dhexeeya yahuudda sahyuuniyadda iyo muslimiinta falastiin iyagoona sheegay in yahuudda ay ku saxan tahay duqaynta iyo xadgudubyada ay ku wadaan walaalaheen falastiin haddaba qodobkan ayaan su-aal ka weydiinay aqoon-yahan maxamuud ugaas maxamuud marka hore soo dhawow maxay tahay sababta atmis ay isku barbardhigtay taageerada reer galbeedka iyo maraykanka siinayeen yahuudda iyo sidoo kale taageerada lagu bixiyo duulaanka shisheeyaha ay kusoo qaadeen waddanka soomaaliya cabdisamed waan ku salaamayaa adiga iyo ree alfurqaan iyo dhegeystayaashaba haddii aan su-aasha usoo laabto hadalka ay maxaanku yidhaahdaa ururka waxaa loogu magaca loogu yeero midowda afrika khaasatan qolyaha u xil saaran howlgalkan hadda atmis loo bixiyey ee amisom ahaan jiray ay ka yidhaahdeen maxaanku yidhaahdaa arinta iyo dagaalka ka socda filistiin iyo midkan kale ee ka socda soomaaliya isbarbardhigga arintaas ay ku sameeyeen waxaa la oran karaa ama ugu muhiimsan waxaa mas-uul ka ah laba arrimood ama laba sababood sababta koowaad waxay tahay xaqiiqada dagaalka ayaa maaragtay ka dhigaysa oo runta ayaa ah in labadan dagaali ay isbarbar yaallaan xaqiiqadoodu iyo asalkoodu iyo yoolkoodu iyo taariikhdooduna ay isku mid tahay sida qof walba og yahay filistiin iyo soomaaliya iyo bariga afrika waa laba dhul oo ka mida dhulalka muslimiinta yacni intii islaamku maxaanku idhaahdaa yimid kadib bicdadii nebi moxamed caleyhi salaatu wasalaam yacni dhulalkii islaamku maxaanku idhaahdaa uu gaaray ku faafay dadkiisu ay wada muslimeen ayay ka mid yihiin labadaa dhuli filistiin maxaanku idhaahdaa boqolkii sane ee u dambeysay waxaa lagu deegaameynayey dad yuhuud ah oo daafaha caalamka laga soo kala ururiyey hadday maxaanku idhahdaa yurubta bari tahay hadday yurubta galbeed tahay hadday waqooyiga afrika sida wadamo morocco ay ka mid tahay ay tahay yacni meel kasta oo ay ku kala fiirsanayd yuhuudda caalamku ayaa laga soo kala aruuriyey si maxaanku yidhahdaa dhulkii falastiin ee muslimiinta iyo magaaladii qudus iyo beytul aqsa maxaanku yidhahdaa loogu dagaameeyo looga tirtiro dadkii muslimiinta ahaa ee lahaa ee deganaa looguna beero dadka maxaanku yidhahdaa yuhuudda ah ee sida joogtada ah ilaa maanta xataa wadamada etoobiya ay ka mid tahay wixii asal yuhuudeed xataale laga daldalahayo dhulka lagu deegaameynayo sidaa darteed maraykanka iyo xulafadiisa iyo reer galbeedku waxay muddadaa inta dheer intaa la eg ee dheer ay ku maxaanku yidhahdaa duljoogtaynayeen oo ku ilaalinayeen oo ku taageerayeen si kasta maamulka yuhuudda ee meesha ay ka hirgeliyeen inuu dhulka muslimka ah sii qabsado awooddiisu ay ku sii faafto uu la sii wareego meel kasta iyo maxaanku irahdaa xataa xeryaha qaxootiga ee sida qasabka lagu sameeyey ay marka dambe maxaanku irahdaa dhul yuhuudu leedahay oo ay qaadato mustawdinaada ay u noqdaan dhulkaasi marka waa dhulka taariikhda leh ee falastiin soomaaliya maxaa ka jiray soomaaliya waxaa ka jiray iskudal iskuday midkaa ka fac weyn xaqiiqatan oo gaalada caalamku iyo reer galbeedku iyo quwadihii kala duwanaa ee maxaanku irahdaa soo maray ay mid walba isku dayeysay inay dhulkan muslimka ee soomaaliyeed khaasatan inta soomaalidu degto bariga afrika in ay gacanta soomaalida ka bixiso ayna u gacangeliso nasaarada gobolkan degan khaasatan xabashida yacnii waxaan xasuusanaa taariikhda maxaanku irahdaa ugu dhow oo aan xasuusanaa ay tahay dagaaladii qarnigii lix iyo tobnaad ee axmed gurey imaaradihii ka horeeyey ee maxaanku irahdaa dagaalada iyo jihaadka kula jiri jiray boqortooyooyinkii nasaarada xabashada ee buuraleyda axmaarada iyo tigreega maxaanku irahdaa kasoo duuli jiray yacnii ilaa maanta taariikh soo tixan oo hadday burtuqiis ahayd iyo hadday faransiis ahayd iyo hadday ingiriis ahaydba boqortooyooyinkii iyo dowladihii ugu awoodda badnaa iyo imbaradooriyaadkii ugu awoodda badnaa reer galbeedku in ay mar walba ku taageerayeen isku dayayeen inay xaqiijiyaan riyada xabashida ee ah inay dhulkan muslimka ee soomaaliyeed xeebihiisa iyo dhammaan goboladiisa iyo dhulkiisa khayraadka iyo dhulbeereedka leh in ay la wareegto dagaalkan marka maanta ka socda soomaaliya ee soddonkii sane u dambeysay sida tooska u socday ee maraykanku hormuudka ka ahaa askarta ugu firfircoonna ee xabashidu ka ahayd waa dagaal yoolkaas u adeegaya waa dagaal taageerada uu ka geysanayo tababarka uu ka bixinayo dhaqaalaha uu ku bixinayo yacnii saanada milatari uu sida joogtada u keenayo ciidamada afrikaanka ah ee uu kusoo daabulayo wadankan muddadaas ee uu mushaarkooda bixinayo tababarkooda bixinayo oo maxaanku yirahda awaamirtooda uu bixinayo waa dagaal yoolkiisu yahay nasaarada xabashida iyo nasaarada kale ee mandiqadan dariska kula ah soomaalida in guud ahaan dhulkan soomaalida maxaanku yirahda loogu gacangeliyo oo lagu wareejiyo waxaa marka qasaba cid kasta oo arintaas iyo fikirkaas iyo yoolkaas kasoo horjeeda inay manduumadaas iyo ciidamadaas iyo cidda dagaalkaas wada ay iska hor imaanayaan cidda maanta ay ishortaagan yihiinna sidaa darteed ay ku tahay xarakatu shabaabulmujaahidiin oo ay xarakadu u tahay cidda rabitaankaas nasaarada iyo gaalada deriska nala ah iyo maraykan iyo xulafadiisa maxaanku yirahdaa kasoo horjeeda sidaa darteed xarakatu shabaab iyo dagaalka ay ku jirtaa waa dagaal boqolkiiba boqol u dhigma oo ay isleeyihiin oo ay isku mid ay yihiin dagaalka ay ku jirto muqaawamada laga xusi karo kataayabulqasaam iyo maxaanku yirahdaa mujtamaca reer falastiin guud ahaantiiba ay ku jiraan waa laba dagaalo oo isdifaaca dhulkii muslimiinta lagu difaacayo waa laba dagaalo oo isdifaaca cirdigii muslimiinta iyo khayraadkoodii iyo maxaanku yidhaahdaa dadnimadoodii iyo xataa naftoodii lagu badbaadinayo oo lagu difaacayo waa dagaal yoolkiisu yahay maxaanku yidhahdaa dhulkan muslimka ah weligiina muslimka ahaa dadkiisu muslimka ah mujtamaciisu ilaa hadda muslimka yahay in ay ka taliso shareecada maxaanku yidhahdaa islaamka iyo diinta islaamka iyo waxa dadkani ay aaminsan yihiin oo boqolkiiba boqol ay ku qanacsan yihiin sidaa darteed waa laba dagaal iyo laba furimood iyo laba wadan iyo laba dhul oo isku xaqiiqo iyo isku waaqic iyo isku taariikh ah waxaa ka socda iyo dagaalka ka aloosan ee reer galbeedku ka wado isagoo maraykan u weyn yahayna uu isku mid yahay xaqiiqada koowaad iyo arrinta koowaad ee marka taa keenaysaa waa middaas arrinta labaad waxay tahay afrikaankan iyo ururada ay leeyihiin iyo dowladaha ay ka kooban yihiin guud ahaantood waa dad maxaanku yidhahdaa ilaa hadda laba qarni kadib weli addoommo u ah reer galbeedka iyo maxaanku yidhahdaa nimanka korkacada ee ingiriis iyo maraykan iyo waxa la midka xilligan ay ugu awoodda badan yihiin ama ay hormuudka u yihiin sidaa darteed ma lahan aragti ka baxsan waxa nimankaasu ay u yeeriyaan ma lahan rabitaan ka baxsan waxa nimankaasu maxaanku yidhahdaa ay rabaan oo ay danahooda iyo siyaasaadkooda iyo ayagu maxaanku yidhahdaa interestgooda ay ku raadinayaan hadday afrika tahay iyo hadday meel kale tahayba sidaa darteed maraykan iyo xulafadiisa iyo reer galbeed iyo waxa loogu yeero golaha ammaanka ayaa u yeeriyey in dagaalka soomaaliya ay ku yimaadeen oo ciyaalkooda iyo askartoodu afrikaanka ah ay ku keeneenu inuu dagaal xaq ah oo maxaanku yidhahdaa lagama maarmaana uu yahay isla maraykankii ayaa marka iclaaminaya oo dagaal kale iyo furin kale ay uga furan tahay kaza iyo maxaanku yidhahdaa dhulkii falastiin ee uu yuhuudda ku deegaameynayay waxay cod kaa lamida ku taageerayeen oo maxaanku yidhahdaa meel walba la taagan yihiin yacni aragtida maraykanku uu ka qabo dagaalka ukraine yacni waa koox iyo shakhsiyaad iyo urur iyo dowlado dhammaantood wada dabadhilifa dhammaantood reer galbeedka addoommo u ah dhammaantoodna wax aragti orijinaala oo ay ayagu ay leeyihiin oo fakar madax bannaana aan ku soconin ee hadal walbo ay jeedinayaan iyo maxaanku rahda go'aamada ay qaadanayaanba dhammaantood ay yihiin wax ay nimanka ugu dabadhilifaynayaan oo ay u soo yeeriyeen sidaa darteed waxay la yaaban yihiin oo ay fahmi layihiin oo dhakafaar ku ah xaqiiqatan in maraykankii dagaalkan shala soo geliyey maxaan ku idhaahdaa uu ku dhiiran la'yahay ama ay ka arki la'yihiin in muhiimad la mid ah midda yuhuuddu u leedahay ay afrikaanku ay u yeelan waayeen arrintaas baa maxaan ku idhahdaa ka cabaajisay oo ku noqotay yacni arrin ay fahmi la- ay fahmi waayeen oo maxaan ku idhahdaa maankooda ee ka weynaatay yacni addoonnimadooda iyo dabadhilifnimada iyo maangaamnimadu meesha ay ka taagan yihiin baa waxay tusaale ka tahay inay fahmi la'yihiin yacni meesha qofka afrikaankaa iyo dowladda afrikaanka iyo ururka afrikaankaahu een, reer galbeed iyo maraykan iyo yurub maxaan ku yidhahdaa ay u joogaan iyo qiimaha ay la leeyihiin iyo sida wax dana aysan uga lahayn kumanaan askartooda iyo malaayiin xataa shucuubtooda ah in la xasuuqo inay maaragtay ay uga qiimo badan tahay ama ay uga kurba badan tahay labaatan qof oo yuhuud aho maxaan ku yidhahdaa gantaalada xamaas een, ay wax u geysiistaan marka dhanna waa dabaqoodhi aragtidooda aan ku hadli- aan aan ku hadlaynin ee awaamirtii reer galbeedku siiyey iyo ficiladiisa isqabadsiin la- sidaana u dhawaaqaya dhanna waxay ka waramayaan xaqiiqo jirta oo waaqica oo soo jireyna oo taariikh leh oo ah in labadan dagaal iyo labadan wadan iyo labadan furimoodu ay yihiin isku mid isku taariikh isku waaqic iyo laba dagaaloo labadaba uu maraykanku maxaanku yidhahdaa hormuud iyo korjoogto ka yahay wadaadaha dowladda federaalka u fatwooda sida bashiir axmed salaad waxay shacabka soomaaliyeed u sheegaan in atamis ama sidoo kale ciidamada shisheeye hadalka kusoo duulay aysan wadin calan diimeed taa beddelkeedana ay wadaan calan wadan iyo waxyaabo lamid a haddaba ma la odhan karaa hadalkii maanta kasoo yeeray atamis arrinkaasi ayuu burinayaa wuxuuna caddeynayaa in duulaanka reer galbeedka uu yahay mid diimeed Een, nimankan maxaan ku idhaahdaa cimaamadaha iyo koofiyadaha waaweyn ee culummada sheegta ee u fatwooda howlgallada amisom iyo maraykanka iyo gaalada caalamku ay ka fulinaysa wadankan ee maatadiisiina ay ku xasuuqayso ayadoo ay u dambeysay duqayntii ay magaalooyinka jilib iyo maxaan ku idhaahdaa saakow iyo bu-aale ay ka geysteen Een, nimankaasu waxaa weeye horta waxa ay sheegtaan ama ay aaminsan yihiin ama mujtamacan iyo dadka ay la soo horfadhiyaanu marka koowaad wax diin ku dhisan ma aha oo wax diinta islaamka uga fog waxa ay aaminsan yihiin ama sheegtaanu ma jiro oo caalamka laga soo heli maayo marka labaadna run iyo waaqic iyo wax jiro oo taariikhaho dadka hortooda indhahooda hortooda ka muuqdo oo la arki karo oo maaragtay sooyaalaho dib loo raaci karo ee kuma dhisna yacni maxaa lagu qiimayn karaa imise shay baa lagu qiimayn karaa in howlgalkan iyo amisom iyo askarta ka joogta wadamada nasaarada ay soo bahaysaday wadankani inay askar saliibiyiina mucatabley ah dagaal diimeed ku jira ah mujtamacan cadaawad gaamurtay oo asala u haya inay yihiin imise shay baa looga dhigi karaa miqyaas iyo miisaan la saaro yacni ma jiraan nimankaasu wax miisaana oo dadka caqligooda ka gadmaya oo ay waxa ay sheegayaan iyo qusacbalaadka ay diinta ka dhigayaan iyo khuraafaadka ay maxaan ku idhaahdaa aayadihii qur-aanka iyo axaadiistii nebiga ay daliilka uga raadinayaan yacni lagu salayn karo oo lagu dul dhisi karo xeradooda marka la tago iyo gaariga ay wataan ee taangiga ah sawirada ku buufsan iyo shakhsi shakhsi marka loola macaamulo ee aad u hor istaagto waxa kaaga muuqda iyo labiskiisa iyo afka waxa ay ka sheeganayaan iyo hadalladooda iyo yoolkoodu waxa uu yahay marka la isu geeyo maxay sheegayaan ma waxay sheegayaan kooxdani koox nasaare ah oo duulaan diimeed wadankan ku timid inay tahay mise waxay sheegayaan koox nabad ilaalin iyo dadka mujtamacan u timid inay tahay ma waxay sheegaysaa koox ayadu go'aan ay leedahay ku timid inay tahay mise koox soomaalidu ay keentay oo rabitaan soomaaliyeed ku timid een, inay tahay xaqiiqadu waxaa weeye madaxdooda hadday tahay madaxda dowladaha ciidamadani ka yimaadeen iyo saraakiisha u sarraysaba haddii ay tahay askarta maxaan ku idhaahdaa dablayaasha ee qoryaha watee sida tooska dagaalka ugu jira ciidankan ka mid a haddii ay tahay siyaasiyiinta afrikaanka ee howlgalkan maxaan ku idhaahdaa ee duljoogtaynta iyo muraaqabada ku haysa ee ayagu siyaasiyan gacanta ugu haya yacni cid walba waxaa afkeeda iyo ficilkeedaba ka muuqato ay isaga markaati kacaysaa nimankanu dagaal diineed inay ku jiraan yacni ciidanka ugu badanu ninka ay ka joogaani waa yuberi museveni hadalkiisii u dambeysay ee saxaafadda caalamku ka soo gudbisayna wuxuu ahaa dhulkanba inay dad nasaaraho kirishtiyaanu ay leeyihiin dadkan soomaalida ahuna xataa aysan lahayn sidaa darteedna yoolkooduba uu yahay inay maaragtay ama dagaalka ay ku jiraan uu yahay dagaal dhulkoodii ay uga jiraan sidaa darteed dad yacni ay u arkaanba inaysan dhulkaanba xaq u lahayn oo aysan lahayn oo muslimiina ay dhulkan uga tirtirayaan ma warka marka yuweri museveni uu sheeganayo oo dagaalkan ciidamadiisu ku jiraan oo uu keensaday asagoo uu furinta ku jiro baa la yeelayaa oo la qaadanayaa oo waaqicoo xaqiiqo ah mise wadaadadan sakaraadka ah ee maxaanku idhahdaa huteelada xalano ku dhex yaalla nafta biday ee lagu waardiyeeyo oo aakhariya adduun midna aan ka warhayno warka ay sheegaanee khuraafaadkaabaa la qaadanaya yacni dadku qofka muslimka ah ee soomaaliga ah ee maanta nooli xaqiiqada iyo waxa jira uu ogyahay oo uu ka warqabaa xiryahooda nimankan marka la jabsado oo askartooda lagu yaab lagu laayo sawirada lasoo bandhigayaa makaniisado iyo dhismayaal ilaahay kayrkii lagu caabudayo oo mucatabkii uu suran yahay oo wax kale markay waayeen ay alwaax ka samaysteen baa loogu tagaa mise waxaa looga taga loogu tagaa dasaatiirtii wadankooda wadamadooda iyo buugaagtii u n tu ay soo siisay iyo waxyaabo la mid aha loogu tagaa luqunta waxyaabaha ugu xiranay mucatabkii oo maaragtay ama qoryo ka qoran ama wax bira ka samaysan baa mise waxaa loogu tagaa waxyaabo kale oo iska labis caadiya ah yacni xaqiiqatan waa khuraafaad iyo been iyo marin habaabin sheegashada ah in kooxdan iyo nimankan iyo amisom iyo askarta shisheeye ee waddankan joogtaa aysan dagaal diimeed ku jirinin yacni ayagaa la soo taagan ma naftooday uga ogaal badan yihiin marka wadaadadan yacni ilaahay iyo kitaabkiisii iyo nebigii iyo wax kasta oo maxaanku idhaha muqadasadaaba ku been abuuranaya yacni kooxdani waa koox warkoodu iska cad yahay waa niman maxaanku idhaahdaa ayagu markii koowaad ku dhiiran waaye inay xaqa sheegaan oo cabsiyu ay u geysay inay xaqi ka aamusaan markii labaadna ku qasbanaaday oo fulaynimadooda iyo adduunyo jacaylkooda iyo intii maaragtay ay calaq yar oo maaragtay iska dhammaanaya ay raadinayeen yacni ku qasbanaaday oo dan mooday in ay maxaanku yidhahdaa ilaahay kitaabkiisii iyo diintiisii iyo qur-aankiisii iyo xataa wixii waaqica ku caddaa ay ka been sheegaan oo ay ummaddii wax kale iyo been iyo khuraafaad iyo waxaan jirin maaragtay ay ka dhaadhiciyaan oo ay ku maanbedelaan waxaan yacni waa sheeko xaqiiqatan yacni taariikh leh oo aan maanta bilaabanaynin dagaal kasta oo mujtamacan iyo ummaddani ay soo martay ayay kooxdaasi qayb ka ahayd oo ay la soo safanaysay maxaanku idhahdaa cadaawihii xilli kasta waddanka ku soo duulayay oo ummaddan weerarada iyo duulaamada kala duwan oo kale xiliyada duwan ee ku hayay sidaa darteed waa koox keliya doorkii ay qaadan jirtay ee foosha xumaa ee dabadhalifnimo ee diin la'aan maaragtay qaadanaysa yacni waaqican iyo xaqiiqada jirta iyo sooyaalka iyo waxa maaragtay soddonkii sane ee lasoo dambeeyey ee lasoo dhaafay keliya waddankan ka dhacayeyna hadalkooda uusan waxba ka bedelaynin intaasaan kusoo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaagkaasi wuxuu ahaa aqooyahan maxamuud ugaas oo ka waramayey go-aan maanta ka soo baxay ciidamada shishe ee soomaaliya duulaanka ku jooga oo ay ku taageerayeen yahuudda duqaymaha ka wada dhulka barakaysan ee falastiin
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء dambe barnaamijka dhuuxa waraysiida ayaan isla soo gaarnay aynu aadno dhanka iyo gobolka shabeellada dhexe waxaa jiray maleeshiyaad ay dowladda federaalka ku ururinaysay degmada cadalle ee shabeellada dhexe kuwaasi oo markii la isku daray tiradoodu ay gaartay afar boqol oo ruux xeryo ku yaala magaaladaasi ayay dowladda federaalka ku ooday iyadoona ciidankaasi ay hadda kala baxsadeen tiro aada u yar ayaa hadda xeryahaasi ku haray maleeshiyadan waxay sheegeen inay dayacaad uga timid dhanka dowladda federaalka sidoo kalena ay dareemayaan cabsi maadaama ay yihiin ciidan la iska hilmaamay mid ka mid ah raadiga maleeshiyaadkan ayaa ka waramaya xaalada lasoo daristay anagoo aada u fara badan oo gaari gaarayo ilaa iyo afar boqol oo dhallinyaro ah waxaan nimid goobihii oo dadka lagu qoraayey waana la soo kaxeeyey waxaana la keenay cadale maalintii cadalena la keenay waxaa laga joogaa maanta caawa aan kula hadlaayo afar iyo soddon maalmoodaa laga joogaa afar iyo soddonkaas maalmood qof kamida dadkii shalay annaga na soo gobaabiyey qof kamida nama soo hor istaagin maalin kamida afar boqolaan ahayn maanta waxaa ka joogto caawa aan kula hadlaayo boqol iyo toddobaatan qofood boqol iyo toddobaatankaas qofood qaar kamida waxay diyaar u yihiin inay xamar ku noqdaan maalin walba waxaan iska soo horjeednaa anagii iyo anagii iyo ninkii macalinka noo ahay oo meesha nagu tababarayay tababarkana waa kaa hilmaamay waa noo soo xirmay waa noo soo dhammaaday oo in noola xera bisaa dhineed macalinkii annaga waa isdhibsanay maalin walba macalinkii siduu noo lahaa maalin hebel maalin hebel maalin hebel wax noo soo socdana ma jiraano annagana waxaan kasoo tagnay dadaan kasoo tagnay weliba annagoo noo lahayo habbixina habbixina maanta ma hayno wixii aan shalay usoo baxnay dadkeenni shalay waxaan uga soo tagnay ma hayno waxaan kula laabana ma naqaano marka dhibaatada taasaa keento walaal wax mushaar eh oo hadda bil baa noo dhammaatay wax mushaarana ma qaadan wax database ma marin wax huba ma haysano xatii tababarkii aan wax noo soo xira aan la'nahay madaxweynaha dowladda federaalka oo isku dhaxyaac daran uu ku yimid wixii ka dambeeyey markii uu ku dhawaaqay dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale bixin waayey dhaqaalihii ay dowladiisu kusoo furan lahayd shan kun oo askari oo eritaraya uga maqan muddo shan sano ah iyadoona sidoo kale xitaa ay bixin weyday dhaqaalihii lagu daweyn lahaa shan boqol oo askari oo ku waashay eritaraya iyo sidoo kale kuwo kale oo naafo ah
فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
intaas ayaan dhegaystayaal caawa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada marka hore allah ayaan u mahad celinayaa kadibna dadkii igala qayb galay kan mid lamida inta aan dib u kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
بي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي